ku soo dhowaada barnaamijkeenna ee xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
dhammaalka ugu horreeya nuur haddii aan qaato waxa uu nooga yimid awowe ismaaciil cabdiyare iyo sheekh maxamuud gurey cali cabdi iyo sheekh maxamed ibraahim faarax sabur dhabrey iyo xaaskiisa iyo hooyo xaliimo shire iyo ismaaciil cabdi yare iyo ruqiyo ismaaciil cabdi iyo saygeeda macalin cabdi hire iyo xaaskiisa iyo maxamuud geedda nuur waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan cawil ismaaciil cabdiyare iyo marwadiisa oo waxay idhahdeen meerkoodu uu ka qabsoomay beled xaawo waxaana ay leeyihiin meerkaasi allah ka dhigo kii idiin horseeda guul kheyr qabaa aamiin ayaan leenahay dhambaalka ugu horeeya dhankayga gaddaan duray waa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah aabbe cumar macalin cadow hooyo culimo maxamuud xasan hooyo koryar xaamud xasan cabdikariin cumar macalin iyo caruurtiisa bashiir cumar macalin iyo caruurtiisa sahre cumar macalin iyo caruurteeda sacdiyo cumar macalin iyo caruurteeda qaali cumar macalin iyo caruurteeda xasan cumar macalin iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cumar macalin iyo caruurtiisa liibaan cumar macalin iyo xaaskiisa daahir cumar macalin iyo xaaskiisa iyo maxamed cumar macalin iyo caruurtiisa faadumo maxamuud cismaan mahad muxudiin cali sowc iyo caruurtiisa iyo maxamed abuukar case iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dadkaas oo kala jooga baa layidhi dunida daacaladeeda waxa ay dhalasho u dirayaan dhammaan dadkaasi waxa ay hambaliyo dhalasho ay u dirayaan cabdirasaaq cismaan cali iyo hodan cumar macalin oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada gothenburg ee dalka sweden wiilkaasoo loo bixiyey sayid cali cabdirasaaq adeer sayid cali soo barbaar ayaanu leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin waa tahay heesta ugu horreysa noo soo qabo heesta ugu horreysana waa heesta ambiya iyo fanaanka kaskay
nafta armida hogaanso waxa uurka gube waa aamuske nafta armida hogaanso waxa uurka gube waa aamuske adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma wabadaaba qadayl baxdiyo badbaadayo nafas qaysanba sidoo malin qaba welmeelay eedaadayo nafas qaysanba sidoo malin qaba welmeelay ambag banaho awadal mayo ambag banaho awadal mayo lumayo ambag banaho awadal mayo warkiyo arkayda dadka kulaayocan ma warkiyo arkayda dadka kulaayocan ambiyaa أنبياء أنبياء أنبياء ma urkiyo arkayda dadka kulaayocan ma urkiyo arkayda dadka kulaayocan ambiyaa ambiyaa ambiyaa ambiyaa dhulug balahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug balahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug balahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug balahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulugbalahay ubadkiisa ma ilowsan tahay dhulugbalahay
ambiyo iyo fanaanka cabduqaadir kaskey haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan dib u jallaacaynaa dhambaalkana waxa uu noogu yimid cabdirashiid cabdinuur ababow iyo axmed xasan raage macallinka iyo ibraahim isxaaq ibroos iyo nuur aadan xasan kalsoone cadde iyo waxay yidhaahdeen bakar cali buule dabarow iyo cadow sheekh xuseen ilka cadde iyo aadan cusmaan nuur watiis iyo cali naxariis isaaq cali tisca iyo waxay yidhahdeen maxamed jiilaani baaba g dhammaan asxaabtaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaanay jecel yihiin iyagoo wada jira inay taaniid gaarsiiyaan aadan sheekh xuseen shukune iyo waxay yidhaahdeen shukri aadan xasan shukri sharaf oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay waxaana ay leeyihiin allaha ka dhiga gabadhaas iisu weynaata waalidkeed dalkeeda iyo diinteedaba waxtarta aamin ayaan leenahay hambalyo aroos ayaan hayaa daanduray waxaana diraya dadka kale ah cabdilatiif barow aadan maxamed xuseen wariir maxamed gooris cabdirashiid maxamed ismaaciil iyo nageeye maxamed ismaaciil ayaan maxamed ismaaciil iyo faraax maxamed ismaaciil khadar maxamed ismaaciil iyo cabdiraxiim cabdi mustafe cabdi yaakhay khadar cabdi xasan dadkan oo kala jooga baa layidhi deegaanada qoondhood jigjiga boorame hargeysa wajaale waxay hambalyo aroos ay u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa aamine xuseen caamir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada tog wajaale ducaduna waa xaggiina baa layidhi noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waa tahay heesta kale haye nuur maxamed xasan xuseen lafoole ayaa daandureeye waxa uu leeyahay waxaan jawi waxbarasho leh wada joognay waayaha waxaan jeeso iyo qalin jahli ciribtirkii waday inkastoon la jaar ahay inta jalaqsan dumarka ma anigaa malayn jiray daw inaan ku jeclahay waa heestii jeese iyo qalin iyo fanaanka la foole
sorti ka jaray jabadadiga ka helay
waa tahay heestii uu noo qaadayay la foole ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa nuur tahaniyada aroos ayaan mar kale ayaadan duray waxaana diraya dadka kale ah aaba cabdiraxmaan maxamed maxamed iyo hooyo faadumo macalin cabdiraxmaan xasan awowe yuusuf cabdiraxmaan maxamed iyo awowe axmed cabdiraxmaan axmed maxamed awowe mukhtaar cabdiraxmaan axmed maxamed iyo abaayo maryan cabdiraxmaan axmed maxamed abaayo zaynab sheekh axmed macalin cabdiraxmaan dhammaan reer cabdiraxmaan axmed maxamed oo isku duuban iyo qoyska caruusad baa layidhi aaba cabdulaahi aadan cabdulaahi goobe hooyo isniino maxamed amiin iyo abaayo faadumo cabdulaahi goobe iyo iseygeeda xabiibo cabdulaahi goobe iyo iseygeeda timir cabdulaahi goobe iyo iseygeeda iyo abaayo fartuun cabdulaahi goobe iyo iseygeeda iyo ifraax cabdilaahi goobe iyo dad kale oo aada u fara badan warqad aada ayay u dheereyd dhammaan dadkaasi oo kala jooga dunida iyo dacaladeeda waxay tahay niyadda aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan baa layidhi cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo lagunaanas mr equal iyo doctor zahara cabdulaahi aadan goobe oo arooskooda uu ka dhacay magaala madaxda koonfur galbeed ee baydhabo janay baa layidhi labada bishan december waxaanay yidhaahdeen ducadu waa xaggiina waxaan leenahay isku waara noqda kuwii ubad kheyr qaba oo saalixiin ah oo baariyaal ah kala hela aamiin aamiin ayaanu annagana idiin raacin dhambaalkana waxaa uu noogu yimid ayay caasho kaatun iyo awowe cawil kaatun hooyo kinsi barre ciise aabe cabdulaahi aydiid maxamed cabdulaahi aydiid iyo xaaskiisa xabse cabdiraxmaan cali cabdulaahi aydiid iyo xaaskiisa saamiye cabdulle iyo sucaad cabdulaahi aydiid iyo seegeeda maxamed caalin shukri cabdulaahi aydiid iyo seegeeda cabdirasaaq cali bashiir macalin khaliif cabdisamed iyo dhammaanba ilmo maxamuud geedo qorow waxaana ay kala joogaan maraykanka kanada iyo sacuudi arabiya waxayna taaniyad u dirayaan maryan cabdulaahi aydiid iyo aadan maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dalkan maraykanka atlanta georgia waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banahida kala siiyo owlaad kheyr qabta xaggii heesaha ayaan mar kale jaleecaynaa waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay maaca salaama waxaa ku luqaynaya bashiir cali xuseen
dad badan ayaan waday maweelaga naftaadoon ku meraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meermeyeerinaay muddo badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku meraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meermeyeerinaay mooday xaajadu meel wacan ini marayso meher kaliya noo haray mooday xaajadu meel wacan inay marayso meher kaliya noo haray ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana muteysani axdiyaadu meel dayan waxaadaan samayaadeen ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana muteysani axtiyaadu meel dayan waxaadaan samayaadeen filanmayn maryane marna kaama filaanin inaad mayahay leedahay walu maantaad jiri manaada jilaani inaad mayahay leedahay walu maantaad tiri ismanaqaan haddaad mooda caashaqu maalma bura inuu yahay micnihiisa maadaran ma weliyo cayaar baad moodaysa adigu haddaad mooda caashaqu maalma bura inuu yahay micnihiisa maadaran ma weliyo cayaar baad moodaysa adigu intuusan iigu maahanay micidaygu adkaysan mahaadadiisa igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran intuusan iigu maaxani micidaygu adkaysan mahaadadiisa igu badan mid kalaa la haysta marna imaadan oran
dhambaalkana nuur waxauu naga soo gaaray hooyo caasho yuusuf muuse iyo habaryar malyuun yuusuf muuse iyo haboon xasan cali iyo deeqo xasan cali iyo warsamo xasan cali iyo mustafa xasan cali iyo sareedo xasan cali cabduqaadir xasan cali iyo ayeeyo xaawo jiib aabe xasan cali fure iyo mikaa'iil cabdirashiid bare iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan jacfar maxamed kuukaay maxamed cali maamo nimco waaberi xildhibaan seynab burda cali iyo waxay yidhaahdeen asxaabta iyo qaraabada waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaniid gaarsiiyaan faadumaa xasan cali furre iyo cumar maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay caasimadda dalka jabuuti waxayna leeyihiin isku waara eebanahayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay dhambaalkanina waxaa noo soo diray nimcaan jaamac maxamed waxaana uu leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa labadeyda waalid oo kale ah buu yidhi hooyo nuure cabdi iyo aaba jaamac maxamed diiriye iyo asxaabta kale ah buu yidhi xayaad cismaan xuseen iyo sacad maxamed daahir xasan xuseen xasan sayid cumar rooble cali iyo aamine ifraax cabdi iyo xamde maxamed faarax iyo asxaab kale oo aan halkan kusoo koobi karin buu yidhi waxaan filayaa nimcanow in ay ku dhageysanayaan oo ay salaantuna kaa guddoomeen waa hagaag dhinacii heesaha ayaanu jalleeci doonaa mar kale boolaha jacayl ninbad weyn dhex galay siduu uga baxaa waxaa qaadaysaa jiihaan jalaqsan waxaan heesta hore u qaaday mulaxamiistaha fanaanka jiim sheekh muumin boholaha jacayl dad weyn dhex galay sida uga baxay anoobayga gowo baxyada xarkaga buraha buraha ka koro buraha buraha ka koro hadanbayga gowo baxyada xarkaga buraha buraha ka koro buraha buraha ka koro ka baqaya jacaylkaan jacaylkaan ka baqaya Waa ibidaansanaaya, ibar eeganaaya, igu soo baxa. saasaan ka baqaya jacaylkaan jacaylkaan ka baqaya bilaabaha jacayl inuu beerka jaray ma bogsoonaya bilaabaha jacayl inuu beerka jaray ma bogsoonaya bilaabaha jacayl inuu beerka jaray ma bogsoonaya bilabaha jacayl inuu beerka jaray ma bogsoonaya anoo boobti qabo nabadkana bogsoon barto bartu igu arkaba bartu bartu igu arkaba anoo boobti qaba nabadkana bogso bartu bartu igu arkaba bartu
nin badweyne dhex galay siduu uga baxa waxaa ku luqaynaysa fanaanada jihaan jalaqsan waxaana heesta hore u qaaday mulaxanka weyn ee jiim sheekh muumin waa tahay nuur dhambalkan wuxuu nagu soo gaaray eh, hooyooyinka faadumo guuleed iyo qamar iyo waxay yidhaahdeen hooyo qarad maxamuud muuse iyo aabbayaasha kale ah maxamed daahireeto maxamed iyo cabdicasiis daahireeto maxamed iyo sharmaarke daahireeto maxamed iyo xaaskiisa iyo siyaad daahireeto iyo xaaskiisa iyo maha daahireeto iyo xaaskiisa liila daahireeto iyo carruurteeda iyo eedooyinka liila daahireeto iyo carruurteeda iyo deeqo daahireeto iyo saygeeda iyo bishaaro daahireeto iyo waxay yidhaahdeen cabdicasiis ah, cusmaan daahireeto iyo sucud cusmaan daahireeto iyo carruurteeda iyo muno cusmaan daahireeto iyo samsam cusmaan daahireeto iyo saygeeda iyo macalin cabdi naadir hire iyo carruurtiisa iyo adeer cabdulaahi buuyadle iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan maraykanka iyo koonfur africa iyo yurub iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan hooyo deeqo cusmaan daahireeto iyo seegeeda oo wiil ugu dhashay degmada beled xaaw waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay dhambaalka ugu dambeeyana waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah nasrakiin jacfar xaaji bashiir oo jooga magaalada hargeysa iyo cabdifataax ibraahim nuur oo jooga dalka maraykanka baa la yidhi iyo dadka kale ah nimco xasan daahir iyo raxmo xasan daahir xaawo xasan daahir xamse liibaan abshir waa faadumo liibaan abshir iyo xareedo liibaan abshir nuunaay liibaan abshir iyo cabdimaalik isaaq aadan isaaq cali xabiibe ibraahim iyo hooyo khadiijo maxamed fardowse ibraahim iyo faadime ibraahim fartuun ibraahim cabdiqaadir ibraahim maxamed ibraahim iyo yaasiin ibraahim salme maxamed cabdulaahi iyo injineer borow iyo hooye khadiijo xasan dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadda waa anise ibraahim calin cabdiraxmaan iyo saygeeda ibraahim liibaan oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhagaxley ee dalka kenya ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kale hela aamiin aamiin heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashaana u soo qabanaynana waa hees uu ku laqayo fanaanka cumar dhuule iyada ayaanu kusoo gebagabayn doonaa waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wahey waaqlaan baxayo qiblaan weecaadaya wahey waaqlaan baxayo qiblaan weehaabaya qiblaan weehaabayaayo markii aan ku waay waashe qiblaan weehaabayaayo markian kuway waashe markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona wahey waqlaanu baxayo qadlaan weecaadaya wahe waniga wakinaye kaan wiqmay weehanaage wahe waniga wakinaye kaan wiqmay weehanaage intaan wiqmay weehanaabeen wadkayga cagaha ku doontee intaan wiqmay weehanaabeen wadkayga xagaha ku doontee wadkayga xagaha ku doontee hadmaynu isweheshan doona way wadkayga xaga ku doontee hadmaynu isweheshan doona waxwahey waaqlaanu baxayo qadlaan weecaadaya wahey nabsiga iwadaba waxyeelada igu wacano wahey nabsiga iwadaba waxyeelada igu wacano waxyeelada igu wacano u baahday waraysigaage yeelagaygu waxano u baahday waraysigaage u baahday waraysigaage hadmaynu isweheshan doona way u baahday waraysigaage hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo odlaan weecaadaya waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteen waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteen wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werisee wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werise warkayga xaruurtu werise hadmaynu isweheshan doona Hey, warkayga xaruurtu werise hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo odlaan weecaadaya